أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraةi الtوbة wuxuu alla leeyahay am xasibtum an tutrakuu axasibtum miyaad malayseen an tutrakuu in la idinka tegayo walxaal lamaa yaclam illaahu alla ousan muujinin oo bannaanka iyadoo ousan keenin aladiina kuwa jaahaduu jihaadeen minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin walam yatakiduu aan ka yeelanin min duuni illaahi alla sokadii walaa rasuulihi rasuulka sokadiisa aan ka yeelanin walalmu'miniina mu'miniinta sokadoodana aan ka yeelanin waliijatan saaxiib hoosaad aan ka dhiganin wallaahu alle khabiirun weeyaan mid addoommadiisa baatin og oo guntooda ka warqabo wallaahu alle khabiirun weeyaan mid baatin og bimaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan alla wuxuu leeyahay am xasibtum a xasibtum miyaad u malayseen ma waxaad u malayseen an tutrakuu in la ydinka tegayo oo aan la idin imtixaanaynin macnaha ayb marka an tutrakuudaas baa labadii mafcuul oo xasiba qaadanayso sidaasi marka waa si si kalena in la yidhaha an tutrakuudu waa hal maf mafcuulka koowaadka labaadna waa maxduuf oo am xasibtum a xasibtum ma waxaad u malayseen an tutrakuu in la idinka tegayo min gayri ibtilaa'in imtixaan la-aan mafcuulkii labaad saas marka halkaas uu noqdo sida horaasa aada u wanaagsan am xasibtum a xasibtum miyaad u malayseen an tutrakuu in la idinka tegayo oo sidaa faraha la idinkaga qaadayo walamaa yaclam illaahu iyadoo alla ounan muujinin iyadoo alla ounan ogaanin ma la dhahayo leanna ilaahay markaa ma ogaanaye ka horba waa ogaa dadku xaalkooda sida uu noqonayo isaga waa ogaa laakiin dadka u muujinayaa markaan oo dadka jihaadayo oo ilaahay xaggiisa u go-ayo oo khayrka badan ilaahay inta uusan abuurinba waa yaqaanay laakiin hadda bannaankuu soo dhigaa walamaa yaclam illaahu iyadoo alla uusan bannaanka soo dhigin ounan daahirinin muujinin aladiina kuwa jaahaduu jihaadeen minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin kuwaa isagoo uusan bannaanka soo dhiginoo cilmu duhuur cilmi oo bannaan dhigid ah alla ounan markaa ku samaynin miyaad u malayseen in laydinkaga tegaya iyadoo taa aynan dhicin walam yattakhiduu aan ka yeelanin kuwaa marka alla xaggiis u jihaaday oo aan ka yeelanin min duunillaahi alla sokadiisa walaa rasuulihi rasuulkiisa sokadiisa walalmu'miniina iyo mu'miniinta sokadoodaba waliijatan saaxiib hoosaad aan ka dhiganin cidaan alle iyo rasuulka iyo mu'miniinta ahayn saaxiib hoosaad aan ka dhiganin waliijatan min walaja ayaa laga keenay waa ay dakhala waa galay qofka saaxiibka aadka ay qofka iskugu fiican yihiinna waxuu ku leeyahay galaangal iyo gelitaan adiga ninka saaxiibka aada la tahay aada aada isu jeceshihiin waa kuusoo gelgelaya adigana waa u gelgelaysaa marka walaja marka waliijatan weeyaan waa gelitaan un gelitaankuna marka de saaxiib hoosaad baa hadda halkan laga wadaa ayb asalka carabigana waliijada waxay u isticmaalaan shayga wax aan ka mid ahayn markay dhex galaan waxaan adiga kaa mid ahayn markay ku dhex galaan yaa loo isticmaalaa macnuhu marka alle iyo mu'miniin alle iyo rasuulka iyo mu'miniinta ka sokay saaxiib hoosaad u galgala ma samaysanin oo gaaladii iyo munaafiqiintii kamaynan dhiganin saaxiib hoosaadyo wallaahu alle khabiirun weeyaan mid baatin og bimaa waxa tacmaluuna ay samaynayaan ma kana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid allahi shaahidiina calaa anfusihim bilkufr maa kaana maaha nin oo uma dhab laha lilmushrikiina mushrikiinta an yacmuruu inay camiraan masaajid allaahi ilaahay masaajidiisa inay camiraan shaahidiina iyagoo ku qirayo calaa anfusihim nafahooda korkeeda ku qirayaan bilkufri gaalnimo iyagoo isku qirayo ulaa-ika kuwaadaas xabitad way burtay acmaaluhum acmaashooda wa fi nnaari naarta dhexdeeda hum iyagu khaaliduuna kuwii ku waaraya ay yihiin inamaa wax kale maahna yacmuru waxaa camiro masaajid allaahi ilaahay masaajidiisa man ayaa camiro duul ama qof aamana rumeeyey billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe wa aqaama oogay alsalaata salaada toosiyey wa aataa siiyey azakaata sakadana siiyey walam yaksha aan ka cabsanin ila allaha allah maaha cid kale aan ka cabsanin facasaa waxaa dhaba ulaa-ika kuwaadaas an yakuunuu inay ahaadaan min almuhtadiina kuwa hanuunsan labadan aayadood marka culimada waxay yidhaahdaan qaar ka mida aayada aayadan maa kaana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid allaahi xajkaa loo jeedaa macnuhuna waxa ay tahay masaajid allaahina masjidulxaraamka waaye waagii hore masjidulxaraamka mushrikiinta maamuli jireen oo hadday noqon lahayd siqaayada biyaha zamzamkoo dadka la waraabiyo xajabatulkacba kacbada iyo hawsheeda iyo ilaalinteeda dad baa lagu ogaa qoladana reer bani cabdidaar baa waxay lahaayeen iyagu waxay lahaayeen xajabada iyo kacbada maamulkeeda siqaayadana waxaa lahaa cabbaas iyo reerki dadkiisa sidaasay u kala lahaayeen marka aayaddan allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala sanadan keba ka bacdi qof gaal ahoo mushriga masjidulxaraam howshiis ma qabanayo oo markaa yacnii way ka wareegaysaa waay wayna soo xajin jireen awal xajkii waa laga celiyey oo waxaa loogu dhawaaqay sanadan kadib ma soo xajinayo qof mushrig ah kacbada ma dawaafi karo qof qaawan maamulkii kacbadana waa idinka wareegayaa haddii marka qolooyinkii awal hayn jiray ayuu nebiga u daayey muslimiintooda dayib oo markii nebigu maka uu furtay dabcan furihii wuxuu ka yacni damcay inuu cali iyo u dhiibo ama cali baaba yidhi ii dhiib furaha aayadan marka in allaha ya'murukum an tu-addu lamaanaati baa soo degtay ilaa ahlihaa iyagaas baa loo daayey laakiin mushrikiintii meesha waa ka baxeen ayb siqaayadana sidoo kale cabaas iyaa lahaa iyaga un baana loo dhaafay oo markay islaameen kadib waa loo daayo faraha looga qaaday ayb macna sidaas weeyaan aayaddu ay leedahay macnaha labaadna waa waxaa weeyaan macno caam oo masjid inuu camiro gaal maba lahaba macnuhuna waxay tahay cimaaro oo ma samayn karo macnawi ahoo daaco iyo cibaado kuma camiri karo leanna masaajidda waa goob alle keliya lagu caabudo mushrigna cid kaloo wataa alle iyo cid kale ayuu wataa marka isqaban mayso marka waay wa ana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allaahi axadan marka mushrik suuragalba maaha inuu masjid cibaado ku camiro xataa hadduu fadhiyo waxba ka heli maayo marba haddii uu mushrig yahay cibaadadiiba uu cid kale alle la wadaajinaya labadaas macnaa marka ku jirto aayadda waana iskeenayaan labada macno quraa'da qaarna ibnu kathiir iyo abu camarna waxayba aqriyeen maa kaana lilmushrikiina an yacmuruu masjid allaahi masjidkaana masjidulxaraamkaa loo jeedaa marka masjidulxaraamka hadda masaajidda isagaa u asala una horeeyo waana qiblat lmuslimiin meesha muslimiintu ay salaadooda ula jeestaan ayb halkaa marka waxay kasii bixiyaan haddii gaal uu dardaarmo uu yidhaahdo maalkayga masjid ha lagu dhiso ma laga aqbalayaa ma lagu dhisayaa bacdi lfuqahaa aayaddan waxay ka istimbaadeen inaan laga yeelaynin marba haddii alla yidhi maa kaana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid allaahi cimaarada marka waxay ka dhigeen midda xisiga iyo macnawiga labada waa isku qabteen haddii uu dardaarmo uu yidhaahdo hantidan ka tegay masjid ha lagu dhiso ma lagu dhisayo maa kaana lilmushrikiina mushrikiin uma dhab laha oo uma aha an yacmuruu masaajid allaahi cimaaratu masaajid illaahi ilaahay masaajidiisa camiriddeeda mushrikiini ma laha oo shaahidiina xaalay ku marqaati furayaan calaa anfusihim nafahooda bilkufri gaalnimo ay ugu marqaati furayaan midaan marka gaalnimada ay ugu marqaati furayaanna waxay tahay yaa tihiin haddii la yidhaahdo kirishtaanku wuxuu leeyahay nasraani yahuudigu yahuudi qofka mushrigaana mushrignimo ayuu sheeganayaa iyagoo marka sidaa isku qirayo xaq uma laha inay markaa masjidkii camiraan macnuhu marka sidaas weeyaan aayadda ayb shaahidiina marka waa layska nasbiyey maadaama wahum shaahiduuna ayay ahayd humtii markii la gooyey xaalo mansuuba oo caadi ah baa laga dhigay ayb oo lafdigii xataa waa la nasbiyey ayb ibnu cabaas wuxuu yidhi shahaadadooda ay naftooda gaalnimada uga marqaati kacayaan waa sanamka ay u sujuudayaan quraysh waxay ahayd marka ay kacbada dawaafayso asnaam baa marka kacbada banaankeeda ay dhigeen mar hal allaale markay hal wareeg soo sameeyaanba sanamkii bay u sujuudayaan markaa ay madaxa dhag uga siinayaan ayb macnahaasaa marka ibnu cabaas uu sheegay ayb ulaa-ika kuwaadaas xabitat way burtay acmaaluhum acmaashoodii waa burtay kuwaasi oo kufriga acmaashoodii ay la burtay acmaasha kufrigu haddii qofka uu gaalnimo ku dhinto hal camal oo aakhiro u ansaxayaa ma jiro ama loo laga aqbalayo wixiisii adduunyaduu ku qaadanayaa ayb laakiin qofka hadduu iimaan ku dhinto acmaashiisao dhan ma wada burayso ayb wa fi nnaari naarta dhexdeeda hum iyagu khaaliduuna kuwii ku waarayo wahum iyagu khaaliduuna kuwa waarayo waaye fi nnaari naarta dhexdeeda kuwa ku waarayo weeyaan inamaa yacmuru masaajid allaahi masaajidda alle waxaa un camiro man ayaa camiro duul aamana rumeeyey billaahi alle walyowmi alaakhiri maalinka aakhirana rumeeyey oo aakhiro rumaysan wa aqaamo salaata salaadana oogay wa aata zakaata zakada siiyey ishkaal baa marka meeshan ku jiri karo man aamana billaahi iyo walyowmi alaakhiri baa la sheegay rasuulkii lama sheegin ee qofka aan rasuulka rumayninna da aakhiro iyo alle ma rumaynin sida la ogsoon yahay haddana nebigii halkan laguma xusin oo laguma sheegin a-imadu marka waxay yidhaahdeen ishkaalka ay uga jawaabeen wa aqaamo salaatada ayaa nebiga si dimni ah bay ugu jirtaa mar haddii uu alla rumeeyey salaada uu oogayo yaa keenayna yaa alla xaggiisa kala yimi nebigaa kala yimi sala allahu calayh waalihi wasalam iyadii maxaa ku dhex jirana ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu ana muxameda cabduhu warasuuluhu marka mar haddii waa aqaamo salaata la yidhi nebigu waa rumaysan yahay qofkaas macnaha marka meesha ku jiraa sidaas weeyaan mar haddii sharaa'icdii u hoggaansamay oo nebigii la yimid qof nebigii rumaysan waayo qofkaasi qof tukanayo rasuulku waa rumaysan yahay marka sala allahu calayh waalihi wasalam haddii marka qalbigiisa iyo waxaa ku jira wa xisaabuhum cala allaahi wa taas ilaahay baa loo daynayaa laakiin daahirka qof muslima oo rasuulka rumaysan unbuu markaa u ekaa ayuu ayuu ayuu ka yahay daahirka walam yaksha aan ka cabsanin ila allaha allah maaha cid kale aan ka cabsanin marka walam yakfa walam yakaf fi ddiini walam yakaf fi ddiini ishkaal haddii marka la keeno la yidhaha alla maha cid kale aan ka cabsanin ee ambiyada ilaahay waa cabsan jireen oo dugaagga waa ka cabsanayeen cadowgoodana waa ka gaba jireenoo waa ka cabsan jireen oo cadowgoodii intay ka cabsadaan bay waxay u diyaarsan jireen waxay kaga hortagaan nabiyullaahi muusa ilaahay waa ka dhahaya fakharaja minhaa khaa'ifan yataraqab cabsidii waa jirtaa ambiyadii bay ku jirtay dadkii wan wanaagsanaana waa ku jirtay ee halkanna waxaa la leeyahay walam yaksha ila allah khashyada halkan lagu sheegayo waa khashyatu diinin ee khashya dabiiciya maaha qofka lagu abuuray mal ma laga hadlayo oo qofka waxaa ku abuuran qalbi ahaan nafsad ahaan de waxaan uu arkayo oo haddana muhliga eh wax halaagaya inuu ka cabsado waa ku abuuran tahay haddii libaax halkan soo galo qofkii waa baqayaa haddii wax markaa dilaya ama toorey lala lala soo aado haddii xabad lala soo aado wau baqayaa taas marka waa khowf dabiici ah waay oo dadka alla uu ku abuuray laakiin khowfka aayaddu ay ka hadlayso waa khowf diini ah waay diin ahaan cidaan alla ahayn ma adeecayo mana ka cabsanayo amase khowfu siri waxaa la yidhaahdo cid adiga aadan u jeedin asbaabtii ay kugu waxyeelayn lahayd aadan u jeedin ood ka cabsataa waxay noqonaya shirki aada khowfka ku samaysay ilaahay annaga ma arkayno laakiin waa ka baqaynaa waana ka cabsanaynaa cid kale oo aanan u jeedin asbaabtii dilkeedana aysan noo muuqanin qofku haddii qalbigiisa cabsi oo ugu haya midaasu ahay midda la diidaya marka ayb baqawi iyo qurطubina sidaas macnahaas waa ishaareen oo alimaamu اlbaqawi wuxuu yidhi walam yakaf fi اddiini gayra اllahi walam yatruk amra اllahi likhashyati gayrihi bacdi la-imana waxay yidhaahdaan khowfkaani iyo cabsidaani waa khowf oo ta yacni axad haddaad caabudi weyso aa ka baqaysid waa allah waxaan kale laakiin haddaad cibaadadooda ka tagto baqdin ma laha sanamka la caabudayo ilaahay keyrkii la caabudayo ee cabsi kaama hayso qofka mu'minkaa adday hadduu ka tago kuwaa cibaadadooda wax soo gaaraa kama cabsanayo ayb laakiin cabsida alle isaga marka haddaad ka tagto cibaadadiisa waa ciqaabkiisa ayuu ka cabsanayaa qofka mu'minka facasaa waxaa dhaba ulaa-ika kuwaadaas an yakuunuu inay ahaadaan min almuhtadiina kuwa hanuunsan ajcaltum siqaayata alxaaji wa cimaarata almasjidi alxaraami kaman aamana billahi walyowmi alaakhir ajcaltum waxaad ka dhigteen siqaayata alxaaji xaajiga waraabintiisa wa cimaarata almasjidi masjidka camiridiisii alxaraami xurmada lahaa kaman miyaad ka yeesheen axad oo kale ka iimaani man qof iimaankiis oo kale miyaad ka dhigteen aamana rumeeyey billaahi alle walyowmi alaakhiri maalinka aakhire rumeeyey wajaahada jihaaday fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa ku jihaaday qofka acmaashiisii oo kale miyaad la sinteen ood kala mid dhigteen laa yastawuuna ma eka cinda allahi ilaahay agtiisa kuma eka labadaa camal wallaahu alle laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo aldaalimiina dulmi falay oo cibaadada boos ay booskii ay lahayd maahae boos kala dhigay aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wahaajaruu hijrooday wajaahaduu jihaadeen fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa ku jihaadeen biamwaalihim maalyaalkooda iyo wa anfusihim nafahooda ugu jihaaday acdamu iyaga ayaa weynin badan darajatan xagga darajada cinda allahi alla agtiisa wa ulaa-ika kuwaadaas hum iyagu alfaa-izuuna kuwa liibaanay waay yubashiruhum waa u bishaareynayaa alle yubashiruhum waxaa u bishaareynayo rabbuhum rabbigood baa u bishaareynayo biraxmatin naxariis buu ugu bishaareynayaa naxariista oo minhu xaggiisa ka ahaatay iyo wa ridwaanin raalli ahaansho iyo wa jannaatin jannooyin ayuu ugu bishaareynayaa lahum waxay leeyihiin fiihaa jannooyinka dhexdooda naciimu nicmo nicmada oo muqiimu negi ah khaalidiina xaa leeyihiin kuwii waaraya fiihaa nicmada dhexdeeda abadan weligood in allaha alle cindahu agtiisa waxaa ahaaday ajrun ajri ajriga oo cadiimun weynin badan aayadahan marka laba sababu nusuul ayaa loo sheegaa mid imaamu muslim baa wariyey iyo abu daawuud ayb imaam muslim iyo abu daawuud baa wariyeen min xadiidi nucmaan bni bashiir radia allahu canhumaa wuxuu yidhi mimbarka nebiga agtiisa ayaan joogay faqaala rajulun ninbaa wuxuu yidhi muslimiintii ka mida maa ubaalii allaa acmala camalan bacda an asqiya alxaaja aniga u aaba yeeli maayo camal aan la imaado mar haddaan xaajiga u khidmeeyo oo aan waraabiyo oon wax siiyo bis camal kale ma rabo nacam u aaba yeeli maayo camal kale isagaasaa yacni aada madaxa iigu saaran oo iigu weyn wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu yidhi maa ubaali anigu u aaba yeeli maayo allaa acmala camalan inaanan samaynin bacda an ucamira almasjid alxaraam masjidulxaraamka inaan markaan camiro oo aan tacmiiriyo ka gadaa leh camal dambe oon u aaba yeelaya ma leh kaasaa ila weyn wa qaala alaakharu kii kale wuxuu yidhi aljihaadu fii sabiili illahi afdalu mima qultumaa war waxaad labadiina sheegteen jihaadkaa ka qiimo badan oo ka weyn ilaahay diinkiisa la difaaco loo taagnaado fazajarahum cumaru bnu lkhadaab radia allahu canhu cumar baa canaantay dadkii wa qaala wuxuu yidhi laa tarfacuu aswaatakum cinda mimbari rasuuli llahi sal ll ly slam war nebiga mimbarkiisa agtiisa codadkiina kor ha ugu qaadinina wahuwa yowmu ljumcati maalin jumcayna ahayd walaakin idaa sallaytu haddaan tukada aniga dakhaltu guriga nebigaan u gelayaa fastaftaytu rasuula allahi sal ly slam waxaan soo weydiinayaa nebiga fiima ikhtalaftum fiihi waxaad isku khilaafteen fa facala cumar sidiibuu yeelay faanzala allahu caza wajala allah wuxuu soo dejiyey ajcaltum siqaayata alxaaji wa cimaarata almasjid alxaraam kaman aamana billahi walyowmi alaakhiri wajahada fii sabiili illah oo acmaashaas marka jihaadkaa ka fadli badan bay aayaddii la timid ishkaal baa marka haddaan dhahno aayadda sababu nusuulkeeda sidaas waaye ishkaal baa imaanaya aakhirka aayadda wallaahu laa yahdi lqowma aldaalimiin ee waxa ku dooday arrintaana dad mu'miniinay ahayn oo saxaabadii tilmaantaa wallaahu laa yahdi lqowma aldaalimiin saxaabada kuma habboona dabcan iyo dad mu'miniina kuma habboona see la yeela marka laba baa looga jawaabayo mar waxay tahay saxaabiga yaa waxaa looga jawaabay saxaabiga xadiidka warinayo ama raawiga xadiidka ayaa markii khilaafkan dhacay ee nebiga loo sheegay sala allahu calayh waali wasalam nebiga aayaddan akhriyey aayaddu mar horey soo degtay laakiin nebiga maqaamkaas ayuu aayaddan ku akhriyey raawigiibaa marka wuxuu u maleeyey aayaddu inay markaa soo degtayba raawi aan markaa maqlin hadda ka hor aayadda yaa wuxuu maleeyey marka inay markaaba aayadda soo degtay ayb alimaamu alqurtubi sidaasuu tilmaamayaa marka aayaddu gaaladay ka warramaysaa kuna soo degtay nebigu laakiin bilmunaasaba ayuu u akriyey aayaddan ayb meeshaasna marka alimaamu alqurtubi masale kale kusii lug fidsadayoo masaladaana waxay tahay aayaad gaaladii kusoo degay suurtagal ma tahay in mu'miniin dhinac unsi uga shabahay doodooda ama qaabkoodu hadday unsi meel un iska shabahaan aayadda ma lagu akrin karaa oo ma loo soo deliishan karaa masaladaasuu ka hadlay arrintaana baciid maahan buu yidhi wuxuuna tusaale usoo qaatay cumar radia allahu canhu waa kii yidhi cunto inta haddaan doonno wuxuu yidhi cuntooyin kala duwan waa cuni karnaa adduunyadanna waa ku raaxaysan karnaa laakiin waxaan ka baqayaa ina la yidhaahdo qiyaamaha adhabtum tayibaatikum fii xayaatikum ddunyaa aayaddaas cumar ou sidaa in nala dhahan ka baqaya ou dhahayana gaalay ka warramaysaa adhabtum ayi wayowma yucradu aladiina kafaruu cala annaari adhabtum طayibaatikum fii xayaatikum اddunyaa fastamtactum biha falyowma tujzawna cadaaba alhuuni bima kuntum tastakbiruuna fi lardi bigayri اlxaqi wabima kuntum tafsuquun marka aayaddaas hadduu isku soo dareeriyey cumar ou ku akriyey gaalo iyo muslim iyoynanba isshabihine laakiin aayadihii gaalada kusoo degay mararka qaar waa lagu waanin karaa muslimiinta nacam haddii shabah laga baqaayo un isu ekaansho iyo wax lamida inay timaado sidaa buu yidhi alimaamu alqurtubi meeshaas tafsiir sababu nusuulka labaad waxay tahay bacdil a-ima waxay iyagu yidhaahdeen sababu nusuulka aayaddu waxay tahay markii cabaas la qafaalay lasoo qabtay ayaa yowma bedrin markii lasoo qabtay baa wuxuu yidhi haddaad annaga noogu faantaan islaamnimo iyo hijro iyo jihaad inaad nooga horreyseen haddaad noogu faantaan laqad kunnaa nacmuru lmasjid alxaraam annaguba masaajidkan ka shaqaynayna masjidulxaraamka ayb wa nasqi alxaaj xujaajtana waa waraabinaynay haddaad idinku marka islaamnimo iyo jihaad iyo noogu faantaan iyo hijro annaguna xujaajtaan waraabinaynan ukhidmaynayna masjidkana waa camirayna hawshiisaan haynay markuu sidaa yidhi aayaddan baa timid markaa ajcaltum siqaayata alxaaji war camalkii idinkoo gaala ah aada samaynayseen miyaad iimaan kala mid dhigteen ood la ekaysiiseen aayadda markaas wax ishkaala ma yeelanayso wallahu laa yahdi lqowma aldaalimiin waaba gaalada kuwa laga hadlaya oo gaaladii idinkoo gaalo ahoo mushrikiin ah inaad ku faantaan dhaacan wadnaayo beydaan camirnaa oo dadkan wax siinaa iyo taasi maxay idiin taraysaa iimaan alle iyo aakhira may la mid tahay way macnaha marka labadaas sababu nusuul baa jiro yaa la sheegaa midkan horeyna mufasiriintu ishkaal la-aanta ah bay xoog saaraan dayib marka meeshaas waxaad dareemaysaa marka qofku waxa lagu eedeynaya waxay tahay war adigoo gaal ah camal aada samaysay muxuu kuu taraa laakiin qof muslima oo camal wanaagsan samaynayo waxaa u taraya isaga ayb oo qof muslima oo camal wanaagsan samaynayo beytka camirayo ka shaqaynayo oo yacni qof xaajiyo ixsaan u samaynayo iyo laa yacni mu'min haddiiba uu yahay oo islaam muslim uu yahay ajar waa ka helaya sida yani daahirka qabuulka iyo aqbalitaankana allah iska leh dabcan ayb ajacaltum miyaad ka yeesheen siqaayata alxaaji laba tafsiir oo ku bannaan sideeda in lagu wado la yidhaah siqaayata alxaaji xaajiga waraabintiisa wa cimaarata almasjid alxaraami masjidulxaraamka camiridiisa ka man ka iimaani man qof iimaankiisoo kale miyaad la mid dhigteen ood la ekaysiiseen ka iimaani man in lasoo qadaro labadaa marka waxaa la isla ekaysiinayaa siqaayada iyo iimaankii marka ayb ama in la yidhaha ajcaltum siqaayata asxaabi ajcaltum asxaaba siqaayati alxaaji kaman aamana marka ajcaltum waxaad ka dhigteen siqaayata alxaaji xaajiga waraabintiisa wa cimaarata almasjidi alxaraami masjidulxaraamka camiridiisa kaman ka iimaani man oo kale miyaad ka yeesheen aamana billaahi alla rumeeyey walyowmi alaakhiri maalinka dambe rumeeyey wajaahada jihaaday fii sabiilillahi ilaahay jidkii ku jihaaday miyaad isla mid dhigteen marka laa yastawuuna ma ekaanayaan cinda allahi ilaahay agtiisa oo qofkan iimaanka leh qofkan gaalkaa isaga ka qiimo badan wallaahu alle laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo aldaalimiina dulmi falay aladiina aamanuu wahaajaruu aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wahaajaruu hijrooday wajaahaduu jihaadeen fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku jihaadeen biamwaalihim maalyaalkooda iyo wa anfusihim nafahooda ku halgamay acdamu waa weynin badan yihiin kuwaasi waa khabarkii alladiinada khabarkiida acdamu iyagaa weynin badan darajatan xagga darajada cinda allahi alla agtiisa wa ulaa-ika kuwaadaas hum iyaga unbaa alfaa-izuuna kuwa liibaanay yubashiruhum rabbuhum rabbigood baa u bishaaraynayo biraxmatin naxariis buu ugu bishaaraynayaa naxariista oo minhu xaggiisa ka ahaatay wa ridwaanin raalli ahaansho oo isagu ka raalli noqdo iyo wa jannaatin iyo jannooyin ayuu ugu bishaaraynayaa lahum waxay leeyihiin fiihaa jannaadka dhexdooda naciimu nicmo ayay leeyihiin nicmada oo muqiimu negi ah oo joogto ah khaalidiina xaalay yihiin kuwii waaraya fiihaa jannaadka jannadaa dhexdeeda abadan weligood ina allaha alla cindahu agtiisa ajrun ajri baa ahaaday ajriga oo cadiimun weynin badan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu aaba'akum waikhwaanakum wliyaaa in istaxabuu lkufra cala aliimaan yaa ayuha hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tatakiduu ha ka dhiganina aaba'akum aabbayaalkiin wa ikhwaanakum walaalihiin wliyaaa gacal ha ka dhiganina iyo garab goorma in istaxabbuu hadday jeclaystaan alkufra gaalnimada cala aliimaani iimaanka ay ka jeclaystaan waman qofkii yatawalla ka weli dhigtaa hum iyaga minkum xaal ou idinka idinka mid yahay fa ulaa-ika kuwaadaas hum iyaga unbaa addaalimuuna dulmi falay oo hiilka iyo garabka iyo jacaylka booskii ou lahaa maynan dhigin boos kalay dhigeen saasay daalimiin ku yihiin marka ayb qul waxaa tiraahdaa in kaana haddii uu yahay aabaa-ukum aabbayaalkiin iyo wa abnaa-ukum wiilashiina wa ikhwaanukum walaalihiin wa aswaajukum xaasaskiina wa cashiiratukum qaraabadiina iyo wa amwaalun maalyaal hadday yihiin maalyaalka oo iqtaraftumuuhaa aada kasbateen iyo wa tijaaratun ganacsi ganacsiga oo takshawna aada ka cabsanaysaan kasaadahaa baaritaankeeda inuu idinku baaro oo ad khasaarihiis aada ka baqaysaan iyo wa masaakiinu guryo hadday yihiin masaakiinta guryaha oo tardawnahaa aada ku raalli noqonaysaan ood jeceshihiin intaa hadday yihiin axabba kuwa la jacayl badan yahay ilaykum idinka agtiina min allaahi alla laga jecel yahay wa rasuulihi rasuulkiisa laga jecel yahay iyo wa jihaadin halgan iyo jihaad fii sabiilihi jidkiisa dhexdiisa lagu jihaado haddii kuwa aad ka jeclaysataan fatarabasuu sugta waxaa idinku dhaco xataa intii ya-tiya allaahu alla uu kala imaanayo biamrihi amarkiisa wallaahu alla laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo alfaasiqiina daacada rabbi ka tegay alla hanuunin maayo labadan aayadoodna dee allah subxaanahu wa tacaala wuxuu uga hadlayaa muwaalaadka iyo qofka mu'minkaa cidda uu garabsanayo muwaalaadkii marka waxaa lagu saleeyey diin hilibka waa laga leexiyey nacam hilibka waa laga leexiyey oo qofkan yacnii qofka ku hilibka ah qofka yacnii dad u xigo waa laga leexiyey haddaynan diin isla wadaagin labadoodii waa la kala fogeynayaa marka marka alla wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniinay laa tatakiduu ha ka dhiganina aabaa'akum aabbayaalkiin iyo wa ikhwaanakum walaalihiin awliyaaa ha ka dhiganina owliyo kuwa yacnii hil iyo hoo garab ha ka dhiganina ayb in istaxabuu hadday jeclaystaan alkufra gaalnimada cala aliimaani ay ka doortaan iimaanka aayaddan daahirkeedu hadda waxaa weeyaan khitaab caama oo mu'miniinta oo dhan ku wajahan sida daahirka sidaas ayb daa'ifo culimada ka midana waxay yidhaahdeen ama mufasiriinta ka mid a aayaddaani waxay soo degtay ama ay kusoo degtay alxad fi lxadi cala alhijrati dadka in lagu booriyo hijrada iyo in laga tago oo yacni wa rafdi bilaadi lkufri gaalnimada beledkeedana in la diido oo laga tago ayb waxa ay aayaddu ka warramaysa sidaas doodda marka waxay noqonaysaa sidaa marka loo dhigo dadkii muslimiinta ahaaye islaamay ee aan maka kasoo tegin sababta aynan maka uga teginna ay tahay jacayl markaasi aabbayaalkood ay markaa jeclaanayaan oo gaalnimadii ayaga ku baaqi ah walaalahood oo gaalnimadii ku baaqi ah oo inay la noolaadaan ay iska rabaan ee guryahoodii iyo tija ganacsigoodii iyo xaasaskoodii iyo iyay u hareen labada tafsiir marka ka koowaad waa caam midka labaadna hijrada ayay aayaddu ka warramaysaa waxaa la leeyahay war inaad nebigii u gargaartaan ood u hiilisaan ood usoo hijrootaan xaggiisa ha ka doora arrintaa yacni intaad gadaal marisaan ha ka dooranina aabba jacaylkiis iyo xaas jacaylkeed iyo ganacsi jacaylkiis iyo guryo jacaylkooda hadday dadkaasi yihiin dad gaalnimada doortay ilaanna hadday mu'miniin ay yihiin iyagaaba hijradii ku taageeri lahaa laakiin aabbihiioo gaal ah adigii marka wiilkii inuu marka aabbaha agtiisa uun intaad aabbaha ka tegi lahayd waxba hijradii iska daa iska joog inuu yidhaahdo ayaa la diidayaa labadaas macnaa ku jirto laa tatakiduu aabaa'akum baa layidhi abnaa'akum lama dhihin lianna ilmaha badanaa waa iska tabac aabbuhu asagu hadduu go-aansado inuu hijroodo ilmaha yareerkaa waa wadanayaa iyagu ilmo wax ma diidayaan waa iska raacayaan aabahood laakiin mushkiladu waxay tahay ilmihii la dhalay inay aabbayaalka ka go-aan ilmaha la dhalay oo qaangaar weliba ah inay aabbayaalkii ka go-aan waxaa laga yaabaa in wax ugu xiran yihiin aabbayaalkood oo ynan kasoo tegi karin kuwaas baa marka waxaa la leeyahy war iimaankaa ka qiimo badane iskaga taga ayb yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tatakiduu ha ka dhiganina aabaa'akum aabbayaalkiin iyo wa ikhwaanakum walaalihiin owliyaa ha ka dhiganina garab ha ka dhiganina in istaxabuu hadday jeclaysteen alkufra gaalnimada cala aliimaani iimaanka ay ka jeclaysteen waman qofkii yatawallahum ka weli dhigto iyaga minkum xaal ou idinka idinka mid yahay fa ulaa'ika kuwaadaas hum iyagu addaalimuuna kuwa dulmiga dulmi falay oo jacaylkii iyo garabkii meeshuu ahaa maynan dhigin waxay ahayd nebiga iyo asxaabta inay garab siiyaan oo ay garabsadaan intay iska daayeen bay waxay garabsanayaan marka oo ay masallaha ag dhiganayaan dad iimaankiiba ka tegay ee kufriga doortay ayb qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum qul waxaa tiraa in kaana aabaa'ukum aabbayaalkiin haddii ay yihiin iyo wa abnaa'ukum wiilashiina iyo wa ikhwaanukum walaalihiin wa aswaajukum xaasaskiina wacashiiratukum qaraabadiina iyo wa amwaalun maalyaal maalyaalka oo iqtaraftumuuhaa aada kasbateen iyo wa tijaaratun ganacsi takshawna aada ka cabsanaysaan kasaadahaa baaritaankeeda ganacsi aada ka baqaysaan inuu idinku fariisto ama idinku baarood khasaartaan iyo wa masaakinu guryo hadday yihiin guryaha oo tardownahaa aada ku raalli noqonaysaan oo jecesh yihiin haddaba intaa hadday yihiin axabba khabarkii kaanada waa kan axabba kuwa loo la jacayl badan yahay ilaykum ay cindakum idinka agtiina min allaahi alle laga jecel yahay wa rasuulihi rasuulkiisa laga jecel yahay iyo wa jihaadin jihaad fii sabiilihi lagu jihaadana laga jecel yahay fatarabasuu sugta waciid baa ku jira marka meeshiina joogo suga waay waxaa idinku dhaca waa arkaysaan xataa intii ya-tiya allaahu alla ou la imaanayo biamrihi amarkiisa wallaahu alle laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo alfaasiqiina daacada rabbi ka tegay laqad nasarakum اllahu fi mawaaطina kahiiraة wayowma xunayni id acjabatkum kahratkum laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe eh nasarakum ullahu alla waa idiin hiiliyey fii mawaaطina goobo dhexdood ayuu alla idinku hiiliyey goobaha oo kahiiratin fara badan wayowma xunaynin maalintii xunaynna alla waa idiin hiiliyey id waqti acjabadkum ay idin cajab geliso idin yaab gelisay kahratukum tira badnaantiina falam tugni maynan tarin badnaantiina cankum idinka xaggiina shay-an waxba idinkama tarin wadaaqad way ciriirtiyoontay calaykum idinka korkiina al-ardu dhulkiibaa idinku ciriiriyoobay bimaa raxubat fii raxbihaa waasacnimadeeda lala qabo dhulkan sidan waasaca u abaa idinla soo yaraaday uma markaa dabadeed wallaytum waad jeesateen mudbiriina xaalaa tihiin idinkoo daba jeedinayo uma markaa dabadeed anzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisa calaa rasuulihi rasuulkiisa korkiisuu kusoo dejiyey iyo wa cala almu'miniina mu'miniinta korkooda wa anzala wuxuu soo dejiyey junuudan ciidan ciidanka oo lam tarawhaa aydnan arkin waa malaa'igtii wacadaba aladiina kuwiina waa cadaabay kafaruu kufriyey wadalika kaagaasina jazaau lkaafiriina gaalada abaalmarkooda uma markaa dabadeed yatuubu llaahu ilaahay wou ka towbad aqbalayaa min bacdi dalika kaagaas ka gadaale cadaabkaa gaaladii la ciqaabay iyo adkaanshaha laga adkaaday kadib alla wou ka towbad aqbalayaa calaa man yashaau qofka uu doonayo kuwaas ka mid a markaasuu soo islaamayaa wallaahu alle gafuurun mid dembi dhaafid badan waaye raxiimun naxariis badan aayadan labadan saddexdan aayadoodna alla wuxuu uga warramayaa gaswatu xunayn xunayn waxay dhacday nebigu markii uu maka furtay ee fatxigii maka uu xasilay oo maka ku guulaystay rasuulka salawaatu salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi ayaa niman marka qoladaa hawaasin la dhihi jiray nin ka mida ayaa wuxuu soo abaabulay ciidan wuxuuna damcay marka inuu nebiga kula dagaalamo waadi marka wuxuu kusoo ururiyey xunayn la yidhaha waadi xunayn oo yacnii maka iyo madiine dhexdooda ah halkaas ayuu marka ku ururiyey meeshaa markuu maka iyo daa'ifaan ujeedaa xunayn maka iyo daa'if ay udhexaysaa marka ayaa wuxuu yidhi weliba wuxuu sameeyey qoladiisii haweenkii iyo ilmihii iyo xoolihii iyo dadkii dagaalamayay kulli waa soo dareeriyey nebiga dagaalkiisa usoo dareeriyey waxa uu ka rabayna waxay ahayd inaan dib loo noqonin oon la cararin naagihii meeshuu keenay ilmihii yaryaraana meeshuu keenay xoolihii waxay lahaayeenna meeshuu keenay nebigu marku diray ee uu yidhi ninkan halla meeshan hala soo sahmiyo ninkii warka u keenay maxaad soo aragtay markuu ku yidhi waxaan arkay buu yidhi hawaasin can bakrati abiihim yacnii iyagoo aan waxba ka soo tegin kulli waxay xoolo iyo maal iyo dad haayeenba hal kama soo tegin dad marka waxaana waa ahaayeen aada u dagaal badan oo shiishka iyo waxaa aada u yaqaano warmay ka badiyeen marka hal mar bay weera ay soo weerareen marka muslimiinta ee muslimiintuna markaa isma lahayn waad jabaysaan ama waa cabsibaaba idin gelayso labaiyo toban kun ayaa nebiga la socotay toban kunna dadkii madiine iyo meelaha kasoo raacay bay ahaayeen laba kun oo ka midana waa dadkii maka ku islaamay ayay ahaayeen labaiyo tobankaas buu marka kusoo dhaqaajiyey nebiga sal ll ly slam saxaabadii marka waxay yidhaahdeen lan lan nuqlaba alyawma can qila maanta yaraanna loogama adkaanayay dheheen wax badan baan yaraan soo marnay maanta yaraanna loogama adkaanayo ilaahay marka wuxuu tusayey waxa ay ku adkaan jireenna inay ahayd isaga maciyadiisa iyo la jirkiisa markaasay marka rucbi baa la geliyey iyo argagax hawaasin markay hal mar kasoo tuureen oo aada moodaysid hal qaanso in laga soo riday warmahooda waa isdaayeen marka in badan asxaabtii nebiga iyo dhowr baa marka sugnaatay baraa ibnu caasib sida uu leeyahay maalintii xunayn ma cararteen baa la su-aalay baraa ibnu casib wuxuu yidhi rasuulka ma cararin sala allahu calayhi wasalam goobtiisau ku sugnaaday dad marka cabaas iyo dhowr baa marka la sugnaatay markii dambena marka waa loo yeeray cabaas baa u dhawaaqay muslimiintii way soo laabteen asxaabta markaa dambey soo rogaal celiyeenna waa ka adkaadeen hawaasin nimankaa marka hawaasinna de dadkii nebiga nuujiyeyna waa ahaayeeno xaliimatu sacdiya iyagay ka dhalatay xoogaa markaba nebigu nimankii marka jab badan baa gaaray dadna waa laga qabtay xoolana waa laga qabtay ilaa waxay kasoo tagteen ma jirin awalba marka rasuulka cabaar buu xoogaa sugsugay hore kama qaybinin qhanaa'imtoodii bal waa intaasoo armay yimaadaan ay towbad keenaanoo waxoodii intaan la qaybinin marka loo celiyaa iyagii marka dhowr habeen ilaa nebigu jiciraana meesha la yidhaahdo iskugu keenay wixii laga qabtay hantidoodii waa tegey waa soo cumraystay nebiga kacbadu intuu tegay soo cumraystay waa soo laabtay xoolihii waa qeybiyey marka markii uu qeybiyey kadib bay u yimaadeen markaasay waxay yidhahdeen waa towbad keennay markaasuu wuxuu yidhi anigu hadalkiisa runtaan jecelahay buu yidhi wixii xoolihii wixii waa la qeybiyey yaa rabtaan labadaba la idinma siin karee xoolihii miyaa la idiin soo celiyaa mase dadka ee waxay yidhaahdeen dad wax u dhigmaa ma jiraan dadkii hana loo soo celiyay walba waayahay rasuulka sala allahu calayh waali wasalama dadkii asxaabtii buu marka u sheegay wuxuu ka codsaday inay dadkaa u celiyaan oy siiyaan waa celinay bay dheheen rasuul allah waa ku siinay markaasuu nebigu wuxuu yidhi anu ma garanayo yidhi qofka arrintaa raalli ku ah iyo qof aan raalli ku ahayn dadkan tiradii bay ka bateen waa ku siinay unbaa la yidhi qolo walba oday dhaqameedkeeda ha ii yimaado warna ha iiga keena dadkiisa mid mid ha u soo waraysto ninkii markaa isku dhajiyo oo xoolihii waa rabaa yidhaahdana waa ka amaahanayaa marka dambe ee ilaahay fatxi keeno ayaan u gudayaa buu yidhi dadkan marka hala siiyo dadkoodii yaan la addoonsanin sidii baa marka ay raalli ku noqdeen dadkii marka waa loo celiyey nebiga sala allahu calayh waali wasalama waa u celiyey isaga iyo asxaabtii ayagoo raalli ka ah bay dib u celiyeen oo ay xoolihii markaa ay dib u celiyeen ee waxaan ujeedaa xoolihii maahane dadkii baa loo celiyey xoolihii sidii baa marka looga haystay ayb oo qeybtaas unbay galeen axkaam badan baana mas'aladaas laga qaataa axkaamtaasna waxaaba ka mid a waxaa ka mid ah haddii qhanaa'imta la qaybiyo ee la dhiibo in mar dambe yacni qeyb ay gasho ninkii la siiyaa iska leh haddii laga qaadanayo waa in isaga raalli ahaanshihiisa looga qaato ama wax loogu gudaa ayb adugu marka xunayn midaas qaswadaas ayay ahayd aayaddu marka taas ayay ka waramaysaa laqad nasarakum allahu fii mawaatina kahiiratin marka alla wuxuu leeyahay laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ee nasarakum ullahu alla waa idiin gargaaray fii mawaatina goobo ayuu alla idinkugu gargaaray goobaha oo kahiiratin aada u fara badan iyo wayowma xunaynin iyo maalintii xunaynna alla waa idiin gargaaray id waqti acjabadkum ay idin cajab gelisay kahratukum badidiinna falam tugni ma deeqin oo ma tarin cankum idinka xaggiinna kahradaa iyo badnaantaa shay-an waxba idinma tarin wadaaqad way ciriirtiyoontay calaykum idinka korkiina al-ardu dhulkiibaa idinku ciriirtiyoomay bimaa raxubat fii raxbihaa waasacnimadeeda lala qabo dhulkan sidan u weyn ayaa ciriiri idinla noqdayba uma markaa dabadeed wallaytum waad jeesateen mudbiriina idinkoo daba jeedinaya uma markaa dabadeed anzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisiibuu soo dejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa korkiisa ayuu kusoo dejiyey iyo wa cala almu'miniina mu'miniinta dushooda wa anzala wuxuu soo dejiyey alle junuudan ciidan junuudda oo lam tarowha aydnan arkaynin junuuddaana marka dabcan de waxay ahaayeen malaa'igta wacadaba aladiina kuwii waa cadaabay alle kafaruu kufriyey wadalika kaagaasna jazaau lkaafiriina gaalada abaalmarintoodii weeyaan uma markaa ka bacdi yatuubu llaahu alla wuu ka towbad aqbalayaa min bacdi dalika kaagaas ka gadaale kaagaa marka ishaaradu waxay u laabanaysaa cadaabka alla uu cadaabay kuwa gaalada ah ee kuwii dhintay waa dhinteen kuwii noolaaday ee guuldaradu ku dhacday ilaahay ciddou doonuu soo hanuuninayaa marka iyagana ayb calaa man buu ka towbad aqbalayaa yashaa-u ou doonayo wallaahu alle gafuurun alle dembi dhaafid badan waaye raxiimun naxariis badan yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu lmasjid alxaraama bacda caamihim haada yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow inama almushrikuuna inamaa wax kale ma ahane almushrikuuna mushrikiinta kuwa ilaahay wax ugu daro najasun weeyaan waa najaas kuwaas najasun marka waa iska masder haddii la yidhaahdo muanath iyo yacni haddii lagu sifaynayo ama yacni jamac ama wax walba mufradkaa unbuu laazimaya inamaa wax kale maahna almushrikuuna mushrikiinta najasun weeyaan kuwa najaas ah najaastaa marka laba macnaa ku jirto ibnu cabaas wuxuu yidhi isaga waxaa laga wariyey janaabada iskama mayraan macnahaasuu marka u celiyey haddii marka janaabadu aynan iska mayrin hadday soo islaamaan inay qubaystaan waajib miyay ku noqoneen mise aimada qaar badan oo kamid a sida imaamu shaafici oo kale wuxuu leeyahay qubaysku waa u sunno waxba waajibkumaoo lagama rabo maxaa yeelay janaabada inay ka qubaystaan waajibaadka sharcigay ka mid tahay haddii marka waajibkaas aynan samaynin alislaamu yajubu maa qablahu islaamnimada ay soo islaameen baa waxaasoo dhan marka la tegayso qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf isagoo marka gaal weyn hadduu soo islaamo qaangaaro nin weyna hadduu inuu qubaystaa waa u sunno haddii qubayskii uu lacalla ka tago ee uu markaa yacni intuu weyse qaato salaaddii u galo waa ansaxaysaa cinda alimaam shaafici iyo aimo badan lianna janaabadii fii xaali kufrihii ku dhacday ee uu iska mayri waayey waxa waa laga dhaafayba dembigaas nacam ma sii soconayo marka nacam tafsiir labaadna wuxuu leeyahay najasun shirkigaa loo jeedaa mushriknimada ee yacni shirkiga ay ku jiraan qalbigana uga jiro ayaa wuxuu yahay najaas rijsiga iyo qurunka iyo najaastu taas waay marka oo iyaga maadaama caqiidadoodu ay shirki ku dhisan tahay qalbigii marka najaasay ka qabaan inama almushrikuuna najasun sidaas waa ee najaasa hadda macnaha cayni ah oo korkooda haddii la taabto laga weys laga layska mayrayaa ma aha waxaa aayadda loo jeeda leanna nabiga sala allahu alayh waali wasalam nasaara najraan masjidkay soo galeen meeshii uu kula hadlaayeyna masaajidkay ahayd sida suuratu aali cimraan aan kusoo marnay gaalayna ahaayeen markay ka baxeenna nebiga masaajidka hala dhaqa ma dhihin iyaga marka jirkooda najaas maaha haddaan marka najaas ku taalla aan loo dhehaynin ayb laakiin kownuhum ay mushrikiin yihiin jirkooda najaas kuma aha najaasnimadanna waa midaas qalbiga falaa yaqrabuu hayaynan u dhowaanin almasjid alxaraama masjidka xurmada leh bacda caamihim sanadkoodan haadaa sanadkooda haadaa kan ah ka gadaale wain khiftum haddii aad ka cabsataan caylatan faqri fasawfa mar danbaa yugniikum allahu alla ou idin deeqayaa ou idin hodan siinayaa min fadlihi fadligiisa ayuu idinka qani yeelayaa in shaa-a haddii uu doono in allaha alle caliimun weeyaan mid ogaal badan oo cilmi badan xakiimun xikmad badan ayb marka aayaddan falaa yaqrabu lmasjid alxaraama waxaa laga qaadanayaa gaalku masjidulxaraamka inuusa geli karin masjidulxaraam maxaa loo jeedaa marka fi hadihi alaaya waxaa loo jeedaa xaramka xaramka oo dhan baa loo jeedaa saddex shay baa jiraan xaram iyo masjidulxaraam iyo kacbada xaram marka la yidhaahdo xaramku maka waa ka ballaaran yahay xaramku maka waa ka weyn yahay oo maka iyadoo dhan waa xaram banaankeedana xaramku weli waa sii socdaa oo dhankaa jiddo iyo haddaad aadda taqriiban labaatan kilomitir ku dhowaad ayaa xaramku sii soconaya ee dhankan kale madiina iyo xaggeedana afarta afarta dhinacba xaramku xuduud buu leeyahay xuduuddaas marka qaarkeed way ka baxsan tahay maka marka xaram marka la yidhaahdo maka iyo maa xawlahaaba waa noqonaysa ayb masjidulxaraam marka la yidhaahdo ama masjidulkacbana waa masaajidka kacbada ku dhex taallo alkacbana meeshan marka marada madow la saare ee waxaa weeyaan afargeeska ah ee dadku ku dawaafaan alkacbaa la yidhaha kacbadii ayb marka aayadda falaa yaqrabu lmasjid alxaraama akharu lculamaa marka waxay leeyihiin waxaa loo jeedaa masjidulxaraamka yaynan u dhowaanin xaramka yaynan gelin waay xaramka yaynan gelin meeshaa marka aayadda alimaamu lbagawi ayaa mufasiriinta si aada u kala qeybiyey dhulka muslimiinta xoogaa marka wax yar weeyaan intaas in la akriyaa aaday muhim u tahay si loo fahmo dhulka muslimka gaalka meesha loo ogol yahay iyo meesha aan loo ogolayn qaala shaykhu اlimaamu اlajalu wajumlaة bilaadi اlislaami fii xaqi اlkufaari calaa halaaثati aqsaam wuxuu leeyahay gaalada yacni dhulka muslimiinta marka loo fiiriyo gaalada xukunka ay ka qaadanayaan saddex qeybood waayuu yidhi axaduhaa tan hore axadihaa midda hore alxaramu waa xaramkii falaa yajuusu lilkaafiri gaalka uma banaana an yadkulahu inuu galo xaramka bixaalin sina dimiyan kaana aw musta'manan nin muslimka xukunkiisa ku hoos nool ahaayaya iyo mid musta'man oo ammaano dal ee halle ay ammaan geliyay yidhi ahaayaya marba hadduu gaal yahay xaramkii maya lidaahiri hadihi laayati baana u daliila aayaddan daahirkeeda waidaa jaaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama waidaa jaaa rasuulun min bilaadi lkufaar haddii erge ay gaaladu soo dirsadaan oo dhulkooda ay ka yimaadaan ilal imaami ninka madaxda muslimiinta ay rabaan inay qaabilaan wal imaamu fil xarami ninka muslimiinta xukumana ou xaramka ku jiro laa ya'danu lahu u idmi maayo fii dukhuuli lxarami inay soo galaan bal yabcathu ilayhi man yasmacu risaalatahu khaarija alxaram qof buu dirayaa xaramka intuu ka baxo halkaa bannaankaa ku qaabil risaalada oo wadana kasoo qaad ayuu dhahayaa wajawaza ahlulkuufati lilmucaahadi dukhuula alxaram abuu xaniifa iyo kuufiyiintu ayaa iyagu waxay u banneeyeen inuu xaramka soo geli karo laakiin ma xoog badna qowlkaas waalqismu thaani qeybka labaad min bilaadi alislaam alxijaaz dhulka labaad xaraman hadda kasoo baxnay ka labaad waa xijaaz dhulka la yidhaha xijaaz waa makii madiina fayajuusu lilkaafiri gaalka waxaa u bannaan duuul dukhuuluhaa gelitaankeeda waa u bannaan yahay bilidni ou kusoo galo idin fasax waa kusoo geli karaa walaakin laa yuqiimu fiiha akthara min muqaami safar wahiya halaathatu ayaam laakiin ma ku nagaan karo wax ka badan inta musaafirku ou negi ku noqon karo marka intaasna maxay tahay waa saddex maalin dhulkaa marka xijaaz wixii aan xaramka ahayn oo xijaaz ah saddex maalin waa loo ogol yahay leanna saddex maalin wixii ka dambeeya wuxuu noqonayaa nin dhulkii degan uu noqonayaa mana la rabo sidaa xadiidu keeni doona limaa ruwiya can cumara bni اlkhadaab radia allahu canhu anahu samica rasuula اllahi sal ly slam yaquulu nebigu wuxuu ka maqlay lain cishtu in shaaa allah haddaan noolaado laukhrijana alyahuuda waannasaara min jaziirati alcarab jaziirati alcarab waan ka saarayaa yahuud iyo nasaaro xataa laa adaca fiiha ilaa musliman ilaa aanan jaziirati alcarab uga tegin qof muslima ma ahani hadda jaziirat alcarabna marka waxay u fahmeen culimada xijaaz dhulkan jaziirat alcarab isagaa sheegi doonaa dhul waasaca yeman xataa way soo gelaysaa haddana laakiin looma jeedo yeman nebigu waa ku ogaa saxaabadana waa u daayeen marka dad gaalaa yahuud baaba yeman deganeed famadaa rasuulu llahi sal l slam nebigii waa tegay waa dhintay macnaha waa awsaa waana dardaarmay faqaala akhrijuu lmushrikiina min jaziirati alcarab ayuu yidhi falam yatafaraq lidalika abuu bakrin radia allahu canhu abuu bakr markaa arrintaa xoog uma helin wa ajlaahum cumaru cumar baa qixiyey marka oo ka saaray yahuudii dhulkaa sidaasuu marka amarkii nebiga uu ku fuliyey ayb jaziirat alcarab marka wuxuu leeyahay wa jaziirat lcarab min aqsaa cadani abyan cadantan yeman yay ka bilaabataa ilaa riifi lciraaq ilaa baadiyaha ciraaq ayb fi tuul wa ama alcardu fa min judda waa jidda laga bilaabo wamaa waalaaha min saaxili lbaxri badda cas ilaa atraafi shaam ilaa laga gaaro shaam urdun iyo meelaha marka waa dhulka jaziirat alcarab marka dhul aada u weyn buu noqona dhulka carabtu degantao dhanba waa marka waalqismu athaalithu qeybta saddexaad saa'iru bilaadi lislaam waa wixii kasoo haray muslimku degan yahay fayajuusu lilkaafiri gaalka waa u bannaan tahay an yuqiima fiiha inuu ku nagaado bidimatin iyo waamaanin inuu ku joogo walaakin laa yadkhuluuna almasaajida ilaa biidni muslimin masaajida laakiin ma soo geli karaan inuu qof muslima u idmo ma ahane dhulkii marka saddexdaa baa loo qeybiyey xaram looma ogola xijaazna waxaa weeyaan saddex maalinaa loo ogolyahay wax ka badan maya wixii kasoo haray dhulka min bilaadi lislaam iyadu marka dhulkan carabtu degto jaziirat alcarab aan hadda ku sheegnay in laga saaraa way yacnii way fiican tahay sida xadiidkii dambe uu sheegayay laakiin xijaaz la xukun qaadan mayso sida hadda uu u tafsiiliyey dhulka saddexaadna waxay tahay waa wixii aan intaa ahayn oo muslim dhulkiis ah kuwaa inay ku nagaadaan cahdi ama ammaan ama siyaal lagu loo ogol yahay waa ugu nagaan karaan masaajida laakiin ma soo geli karaan ilaa muslimiin inay u idmaan ma ahani wain khiftum haddaad ka cabsataan caylatan faqri haddaad ka cabsanaysaan gaalkii haddii la yidhaahday mushrigii yuunan soo gelin xaramkii yaanu soo gelin waagii horena carabta ganacsigoodu wuxuu ahaa waqtiga xajka oo waqtiga xajkaa nin walba imaan jiray ganacsi buu keensan jiray marka allah wuxuu leeyahy haddaad faqri ka cabsanaysaan fa sawfa jeer dambaa yugniikum ullahu alla ou idin hodansiinayaa min fadlihi fadligiisa xaggiisa ayuuna idinka hodansiinayaa in ayb in shaa-a haddii uu doono marka risqiga ilaahay mashiicadiisuu ku xiran yahay in allaha alle caliimun alle ogaal badan weeyaan oo axwaasha addoommadiisa ku cilmi badan xakiimun falsan hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed